bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo kulamo goonigooniyaha la qaatay madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan dhuusamareeb iyo shirka madaxdaasi oo maanta ka furmaya magaaladaasi dowladda soomaaliya oo la wareegtay hogaaminta madasha wasiirada carabta hiddaha iyo tacliinta sare ee dalalka carabta duqa degmada boosaaso iyo mas-uuliin ka tirsan gobolka oo kormeeray mashaariic horumarneed ee ka socota magaaladaasi madaxweynaashii hore hirshabeelle iyo maamulkii xubinii xeeb oo ku baaqay in la xoojiyo nabadeynta ka socota deegaana ka tirsan gobolka hiiraan oo dhowaan dirada ku dhex martay dad walaalaha wadadega tirada dadka ka bogsada cudurka safmarka covid sagaaliyo toban oo ka sara martay kun iyo laba boqol kadib warbixintii ugu dambeysay oo soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ardayda soomaaliyeed wax ka barata jaamacadda islaamiga ee madiina ee dalka sacuudiga oo kaalmaha hor ka galay xagga waxbarashada ikhlaaqda wanaagsan iyo xafiiska xeeraalinta dalka etoobiya oo war ka soo saaray saamayntii banaanbaxyadii ka dhaca dalkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waa jimco taarikhdan waa tobanka bisha toddobaad sanadaha labaatan labaatan u diyaargarooba qodobada aad dhegaysateen oo faahfaahsan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xalay kulamaha hordhac la qaatay madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan dhuusamareeb iyadoo sidoo kale maanta la filayo in shirkaasi madaxda dowlad goboleedyada ka furma magaaladaasi haddaba waryahayga inooga soo warramo dhuusamareeb ayaa qadka si toosa hatan ugu jira maxamed deeq may maqashaa marka hore
waan ku maqlaa cabdulqaadir si fiican ayaan ku maqlaa waa tahay bal waxaad noo faahfaahaysaa kulamadii hordhaha xalay ee ku yeesheen madaxda dowlad goboleedyada dhuusmareeb iyo waxa ka socda haatan
waa mahadsan tahay madaxdu shalay ayay soo gaareen intooda badan magaalada dhuusamareeb oo madaxweynaha dowlad goboleedka uu ku soo dhoweeyey iyo sidoo kale xubnihiisa golaha wasiirada iyo baarlamaanka intaba iyo bulshada qaybaheeda kala duwan xalay waxa uu mid mid ugu booqday madaxweyneyaasha goobaha ay ka degan yihiin magaalada dhuusamareeb oo lagu soo dhoweeyey runtiina waxa uu u muujiyey soo dhoweyn aada u biiran maadaama soo dhoweynta ay maalmihii lasoo dhaafay dhuusamareeb ka soconaysay shirkana la isugu imaanayo oo la filayo in dhowaan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb shirkan oo ah shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada runtii wax gaar ah oo hadda ay ka hadleen ma jiraan laakiin waxa uu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor in uu madaxweyne waliba hoygiisa ku booqday ugu tegay halkaasi kula soo sheekaystay runtiina waxaa la filayaa in dhammaantood ay isugu yimaadaan goob quraha ama halka qabanqaabada shirka ay ka soconayso sidaas kadibna lasoo saaro waktiga shirka uu sida rasmiga ah u furmayo runtii magaalada dhuusamareeb marka la eego saakay waa ay ka badaantaha subaxyadii hore oo aad ayaa looga dareemayaa wufuudda ballaaran oo ku sugan oo runtii ka qaybgelaysa shirkaasi madaxda dowlad goboleedyadana ugu horeeyaan soo dhoweynta iyo martiqaadka la sameynayo amaba dadka gaarka loogu sameeyey arrintaasi looga xil saaray ayaa aada magaalada dhuusamareeb looga dareemayaa
waa tahay maxamed deeq bal ka waran dhinaca isku filnaanshaha ama ammaanka iyo sidii loogu diyaar garoobay maadaama shirkan uu yahay mid isugu maalayan dowlad goboleedyada guud ahaan iyadoo la filayo in waxyaabaha looga hadla ay ka mid yihiin aayaha dalka runtii ammaanka magaalada dhuusamareeb waa mid aada u sugan wax iska bedelay ma jiraan oo waxaa runtii xusid mudan in ammaanka magaalada dhuusamareeb markii horeba horey loo adkeeyey oo ciidamo loogu talagalay amaba hay-ado dhanka amniga ah ay ka howlgelayeen loona xil saaray wax isbedela oo shirkani isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha amaba ganacsiga uu ku keenana ma jirto amnigana ciidamadii loo xil saaray ayaa runtii sugaya oo aada uga qayb qaadanaya
aad waa masan tahay kaas wuxuu ahaa waryahayga noogu soo warrama dhuusamareeb maxamed deeq cabdi maxamed shirarka furmayaha iyo weliba waxyaabaha kusoo kordha wararkeena soo socda ayaad ku maqli doontaa hadduu allaha uud ogolaado markaana dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay hogaaminta madasha wasiirada waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalalka carabta dowladda federaalk soomaaliya ayaa la wareegtay hogaaminta madashaasi waxbarashada muddo ku dhow ama ugu dambeysay soddon iyo toddoba sano ka hor wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey madashaani iyo hogaaminta labada sano ee soo socota ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaliya hogaamin doonto madashaasi wasiirada waxbarashada ee jaamacadda carabta
run ahaantii waxaan rabaa inaan u sheego halkan ama aan ka sheego waxaa sharaf noo ah haddaan nahay xukuumadda soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashadaba in dowladda soomaaliya maanta ay la wareegtay hogaankii munadamada ama hay-adda kaasoo ugu dambeysay inay hogaamiso dii markaas uu ka qaybgalay wasiirka waxbarashada ee markaas joogay cabdiraxmaan shuuke run ahaantii maanta waxaan la wareegnay dowrada aad ama hogaamintii aad shirka wasiirada jaamacadda carabta oo aan dowladda soomaaliya iisii hogaamin doonto labada sano soo socota hadduu ilaah yiraahdo run ahaantii maanta ka wasaarad ka xukuumad ahaan anagoo u matay dhamaan wasaaradda waxbarashada waxaan ka jeedinay khudbad dhinacyo badan taabanaysa khudbadaasoo runtii ka hadlaysa soomaaliya siday ugu faraxsan tahay in ay mar labaad kusoo laabato hogaamintii ururkan jaamacadda carabta u qaabilsan arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka kaasoo runtii noogu dambeysa muddo hogaamintiisii waxaan kaloo ka sheekeynay horumarka waxbarashada dalka iyo uu sameynayo muddadii hadda lasoo dhaafay ay ka mid ahaayeen horumarkii laga gaaray xagga manaahiijta horumarkii laga gaaray xagga mataqaanayo horumarinta waxbarashada ardaday badnayd oo iskuullada ku laabanayso iyo runtii deganaanshaha dowladnimo ee maanta soomaaliya ay ku tillaabsanayso waxaan ka sheekeynay labadii kun ilaa hadda isbedelada waxbarasho ee dalkan ku dhacay iyo xataa isbedelada horumarineed ee dalkan ku dhacay gaar ahaan waxaan aada uga sheekeynay xukuumaddan hadda joogtay iyo horumarka ay ku tillaabsatay xagga waxbarashada run ahaantii maadaama aan la wareegnay aan noqonayno guddoomiyaha ama dowrada soo socota oo labada sano soo socota waxaan ku qasbana annaga lafteena inaan ka qayb qaadano ajendayaasha u yaala oo runtii laga maarmaanka u tahay runtii annaga dhankeena dowladda soomaaliya ahaan ka wasaaradda waxbarashada duruuf gaaraan soo marnay oo runtii dalkan muddo uu kusoo jiray waxaa jira dowlado maanta annaga nala mid ahaa xilligii duruufahaasaan ku jirnay ay kamid yihiin dowlada libiya hadda ay kamid tahay ay kamid tahay suuriya ay kamid tahay yemen ay kamid yihiin dowlado weliba hadda soo kabanay xagga waxbarashadooda oo loo bixiyey runtii adduwal daat ixtiyaajaat alkhaasa ama dowladaha u baahan mataqaana arrimaha gaarka ah sida jabuuti iyo iyo jazulqamar ama comoros runtii annaga kas mataqaana dowladeena waxyaalaha aan xooga saari doono waxaa kamid ah dowladaha sida gaarka ah runtii in looga warqabo u baahan iyo ajendayaal kaloo runtii hal door oo ah inaan kaga qayb qaadan hadduu ilaah yirahdo hogaaminteenna
duqa degmada boosaaso iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray mashaariic horumarneed ee ka socota magaalada iyo sidoo kale ay ka mid yihiin dhismooyin dib loo dhisayo ka mid ah wadooyin ku yaala magaaladaasi boosaaso wariyahaga bashiir cumar cali ayaa warkaa inooga soo diray boosaaso duqa degmada boosaaso iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa indhaindhayn ku tegay hawsha ka socota jidka weyn ee baalade oo dhowaan la saari doono wadda laami ah oo dherarkeedu yahay saddex kilomitir shaqada hadda ka socota ayaa ah ugogolxaarka laamiga la saari doono iyo in lagu xidho waddada hareeraheeda nalalka cadceedda ilayska ku shaqeeya si hawsha loo dardargeliyo dadkuna ay u isticmaalaan habeenkii agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowladda hoose boosaaso maxamed jaamac iyo xildhibaan axmed bile siciid ayaa ka warbixiyey sida hawsha u socoto
maantana kormeer shaqo buu noogu yimi gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada boosaaso shaqadii saddex meelood laba meelood waa gabagabay ku dhowdahay meeshaasna waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda aanu ku dhammayno runtii shaqo weyn oo aaga kan oo aag muhiim u ah oo riyalistayda badani ku yaalliin warshadaas korontada dhalisa ku taal oo soolarkaa laga samaynayo beero waaweyn ku yaalin waddadana ahmiyad gaara bay u lahayd waana dhulkii sanadka laga sameeyey tombalaynka run ahaantii mudana guddoomiyey waddada shaqadeeda tobanka cashuran soo wadnay waxaa weeye gabagabaynu ku dhowdahay runtii agaasimo aad buu mahadsan yahay warbixinta uuna siiyey indhahayagana waa ku aragnay runtii waxay qabteen shaqo soconaysay muddo toban casho ah hadda waxay marayaan waddadii laba kilomitir marka insha allah kolle in yar baa u dhiman inta u dhimana ilahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u fuugeeyo runtii waddadani waa waddo halbowlaa waxay tegi doontaa dhowaan mashruucii weynaa ee magaalada boosaaso laga dhagax dhigay oo runtii madaxweynaha dowladda puntland doctor siciid cabdulaahi deni uu ugu hiiliyey magaalada boosaaso inay hesho koronto jaban insha allah reer boosaasona insha allah waxaan u rajaynaynaa maadaama magaaladu magaalo kulul tahay inay hesho koronto jaban oo aad u jaban duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa ka hadlay muhiimadda ay yeelanayso wadada tani ahmiyadda goonida waxaa hadda loo saaray iyadoo wadada tan hadda ay ku jirin qorshaha sanadkan in wax laga qabto waxa loo saaray maadaama la keenayo korontadii soolarka ahayd halkan la dhigayo inay hesho koro- xarunta weyne korontadu waddo toos ah oo garaacan insha allah anagoo rajaynayna mustaqbalka dhowna laami ka dhigno waxaan rajaynayaa insha allah taala shacabka reer boosaasood dowrkii dola- degmadu ay lahayd oo ahayd in- maadaama korontada intaa qiimaha la- ku ka- la keenayo ay ahayd in waddo loo helo in insha allahu taala dowrkii degmada uu- uu- waddada si fiican uga soo dhalaali doonaan waxaan ugu bishaaraynayaa dadka reer boosaasood insha allahu taala in horumaradii iyo siyaasadii dowladda puntland uu hogaaminayo doctor si cabdulaahi danayo ahayd in magaaladu ay hesho koronto raqiis ah in magaaladu ay hesho biyo biyo raqiis ah oo nadiif ah in magaaladu ay hesho amni in magaaladu ay hesho waxqabad bashiir cumar cali warbaahinta qaranka boosaaso
madaxweynayaashii hore ee hirshabeelle iyo maamulkii xubin ee xeeb ayaa ku baaqay in la joojiyo ama la xoojiyo nabadeynta ka socota deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo dhowaan dirir ay ku dhex martay dad walaalaha wada dega kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho salaadiin nabadoono ganacsato dhallinyaro siyaasiyiin iyo haween ayaa lagu xoojiyey nabadeynta ka socota gobolka hiiraan halkaas oo dirir ku dhex martay beelo walaalaha wada dega waxaana sidoo kale ku baaqeen in laga shaqeeyo isdhexgalka iyo iskaashiga horumarka ay wada gaaraan labada bulsho ee wada degta qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo nabadda lana xoojiyo waxyaabaha horumarka u ah bulshada waxaa la go-aamiyey in la taageero kow nabadeynta ka socota ee gobolka hiiraan ay hormoodka ka yihiin dadka deegaanka in la taageero laguna taageero inay arrintaas sii wadaan loona sheego in raalli laga yahay hiil iyo hoodha ay lala garab taagan yahay qodobkaas iyo qodobka u dambeeyo ah in la sii wado nabadda halkan xamar laga wado gobollada dhexe laga wado si iskaashigii ka dhexee jira beelaan si gacan buuxda lagu soo celiyey iyo nabadii labada dhinac waxaan u sheegaynaa col nabadaa ka roon maalin habeen maalinaa ka roon nabadda inay qaataan ooy walaaloobaan ay gacmaha isqabsadaan oo waxa ku jira dhexdooda ay iska saaraan intaasaan soo jeedinaynaa madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo maxamed cabdulaahi aadan tiici madaxweynihii hore ee maamulkii xubinii xeeb ayaa ku baaqay in nabadda ay tahay muhiimadda wada noolaashaha dadka islamarkaana ay bogaadiyeen nabadeynta hadda ka socota deegaanka gogoshan gogoshii labaad ayay ahayd wanaag iyo qurux ayay ku dhammaatay waxaana muxuu ahaa lagu heshiiyey weliba in lasii ambaqaado laga sii xoojiyo guddiyo ka dhexeeya labada beelood la sameeyo dhinaca kalena waxaa sida si lamid ah si buuxda oo cod aqabiyad leh lagu go-aamiyey in baaqa in nabadda muxuu ahaa gobolada dhexe ee labada reerood dhexdooda ah ee muxuu ahaa haddaba la sameeyey ee la saxiixday la kala saxiixday in la xoojiyo in la dhiirigeliyo in la garab istaago in meesha ay joogtana laga sii wado hadduu ilaahay yidhaahdo baaqaasuna waa baaq nabadeed labada beelna ay u wada dhan yihiin waxaa kaloo laisku afgartay in baaq nabadeed loo jeediyo walaalaha ku dagaalamaya gobolada dhexe een, oo markaas eh, maaragtay ama reer miyi ha ahaadaan ama ha ahaadaan eh, dadka deegaanka degan eh, in baaq nabadeed oo dhaba loo diro lana yidhaahdo dagaalkii een, maaragtay meeshaas een, ha lagu soo afjaro Eh, islamarkaasna waxaa kaloo go-aan lagu gaaray in laga wada shaqeeyo sidii dadkaas walaalaha ah ee xurgufta dhex taal loo nabadeeyo islamarkaasna dhinacan kalena een, eh, looga ambaqaado sidii eh, dhaqaale iyo siyaasad iyo eh, maaragtay dhaqanba eh, looga midoobi lahaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qaybta toddobaylabaatanaad iyo odayaal dhaqameedyo ayaa dhowaan ku baxay dirar qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ku dhex martay beelaha walaalaha wada dega waxaana kulanka maanta odayaasha dhaqanka isugu yimaadeen oo daba socdaa kulankaasi lagu xoojinayo in nabad ay ku wada noolaadaan bulshada wada degta ee walaalaha ah tirada dadka ka bogsooday cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban ayaa ka sar martay kun iyo laba boqol kadib warbixintii ugu dambeysay oo soo saartay wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwa voosiye abikar nuur ayaa warbixintii maalinlaha ahayd ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen lixdan iyo laba ruux oo cusub taasoo tirada guud dadka ka bogsada cudurka ka dhigaystaa kun laba boqol iyo sagaashan qof marwasiyaaba koror waxay sidoo kale caddeysay in la diiwaangeliyey toban xaaladood cusub covid sagaal iyo toban oo kala jooga somalilan toddoba puntland laba iyo gobolka banaadir hal qof ah taasoo tirada guud ee dadka xaalada cudurka covid sagaal iyo toban laga diiwaanka ka dhigaysaa saddex kun soddon iyo sideed ruux bukaanada cusub sideed ka mid a waa rag labana waa dumar mana jirta qof u geeriyooda saacadii lasoo dhaafay waxaana tirada guud dadka u dhintay cudurka ee gaartay sagaashan iyo laba ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaliya waxay bulshada mar kale ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortaga cudurka si loo yareeyo saameynta ku yeelanayo bulshada soomaaliyeed ardayda ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadda islaamiga ah ee madiina ee dalka sacuudiga ayaa kaalmaha hore ka galay xagga waxbarashada iyo akhlaaqda wanaagsan waryahaga cali jaamac cilmi cali kuus ayaa warkaa inooga soo diray sacuudiga
arday soomaaliyeed oo fara badan ayaa wax ka barata jaamacadda islaamiga ee madiina almunawara ah ee dalka sacuudi arabiya kuwaasoo ka kala yimid gudaha dalka soomaaliya iyo dibadiisa iyadoo kuliyadaha hoos yimaada jaamacaddaasi ay yihiin kuliyada lagu barto culunta shareecada islaamka qur-aanka kariimka axaadiidta luqada carabiga iyo kuwo kale iyadoo kuliyadaha kalena lagu barto i t engineering iyo syniska iyo kuwo kale sidaasina waxaa sheegay guddoomiyaha ardayda jaamacadda islaamiga ee madiina almunawara mudane maxamed mustafa sheekh aadan guddoomiyaha oo u warramay warbaahinta qaranka ee soomaaliya ayaa waxaa kaloo uu intaasi raaciyey in jaamacadda islaamiga ee madiina almunawara oo la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ay guud ahaan wax ka bartaan arday ka kala timid caalamka oo ay ka mid tahay soomaaliya jaamacadda ardayda dhigata ee soomaalida ee baasaboorka soomaalida ku dhigata waa sagaashan arday ardayda soomaalida intaa way ka badan yihiin laakiin kuwa baasaboorka soomaaliga ku dhigta waa sagaashan arday waxayna sagaashankaas arday ee baasaboorka soomaaliga waxay u kala qaybsamaan lixdan iyo laba arday oo baaj diyaarinaysa ama baaj dhigata iyo afar arday oo macadka luqa alcarabiya ee jaamacadda ka horeeya ardayga aan luqadda garanayn uu soo maro oo dhigata laba way dhammeeyeen insha allah sanadka soo socda ay kuliyaadkii u gudbi doonaan sidaasoo kaleeto waxaa dictooro diyaarinayo afar iyo toban arday masterna waxaa diyaarinayo sagaal arday hal ardayna wuxuu diyaarinaa diblomin alcaali intaasna waxay isku yihiin sagaashan arday ardayda soomaaliyeed ee baasaboorka soomaaliga wata ee jaamacadda ka baxay ama ka qalinjibiyey jaamacadda xilligii la furay ilaa hadda waa shan boqol iyo saddex arday sanadkaana waxaa jaamacadda ka qalin jebiyey ama ka baxay sideed iyo toban arday oo soomaali ah oo baasaboorka soomaaliga wato sidaasoo kaleeto ardayda diraasaat alculya ama maxaa lahay sheege dibloma alcaali ee jaamacadda ka qalin jebiyey waa saddex iyo toban arday masterka ardayda ka qalin jebisay waa soddon iyo laba arday ardayda dictooro ka qalin jebisay ama dictooro ka qaadata jaamica islaamiya ee baasaboorka soomaaliga wadatana waa sagaal arday guddoomiyaha ardayda jaamacadda islaamiga ee madiina almunawara mudane maxamed mustafa sheekh aadan oo ka hadlayay kaalinta ardayda soomaaliyeed ee kaga jiraan waxbarashada jaamacaddaasi ayaa caddeeyey
ardayda soomaalida jaamacadda ee dhigata jaamica islaamiya waxay xagga daraasada waxay ugu jiraan kaalimaha hore ee ardayda ugu wanaagsan xagga akhlaaqda iyo aadaabta iyo cilmiga iyo dadaalkiisa ay ku jiraan taana dadkana way wada ogyihiin dadka ka baxay ee culimmada macruufka ama mashhuuriinta ee jaamica islaamiya ka baxay ee soomaalida ragga ugu macruufsan waxaa ka mid ah sheekh cumar faaruuq ilaahi ha u naxariisto iyo sheekh maxamed cabdi umal iyo sheekh shibili iyo sheekh cali wajiiz oo mustashaarka madaxweyne farmaajo ah jaamacada islaamiya waxay qabataa mahrajaan oo ama bandhigfaneed oo sanadkii hal mar la qabto soomaalidu way ka qayb gashaa waxyaabaha lagu soo bandhigo waxaa ka mid ah dowlad kasta waxay soo bandhigtaa dhaqankeeda iyo caadaadkii ay leeyihiin soomaalidu waxay meesha ay soo bandhigto waxaa ka mid ah dharkooda ay xiranayaan oo dhaqanka ah iyo sidaasoo kaleeto cuntooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka iyo ciyaarihii iyo wixii la mid ah ay soo bandhigaan ardayda jaamica islaamiya sanadkii waxay qabtaan hal kulan oo sagootina ardayda mutakharijiinta ama ardayda qalinjibisay lagu sagootiyo kulankaasna waxaa kasoo qayb gala soomaalida oo dhan oo jaamacadda joogta cali jaamac cilmi cali kuus raadiha iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
aad mahadsan yahay cali jaamac cilmi cali kuus halkaa naga dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana aqbaraadka dibadda xafiiska xilaalinta dalka etoobiya ayaa war ka soo saaray saameyntii banaanbaxyadii ka dhacay dalkaasi etoobiya toddobaadyadii lasoo dhaafay xiriiraha guud ee federaalk dalka etoobiya adana jabaabe ayaa sheegtay in dadka masaakiinta oo wax xiriir aan la lahayn dilka loo geystay laguna laayay deegaanka oromada adanaj waxay sheegtay rabshadihii ka dhacay dilka fanaanka loo geystay dadkii ku dhintay intooda badan ay ahaayeen kuwa horey isku abaabulay si ay dalka ama ugalaqallaaso uga abuuraan waxay xiraalyuhu intaasi ku dartay rabshadihii toddobaadyadii ka hor dalkaasi etoobiya ka dhacay in loo xirxiray dad gaaraya ilaa iyo laba kun iyo toddoba boqol oo ruux xeelalaha sidoo iyadoo xoojinaysa inay jiraan dad rabshadaha ka hor is-abaabulay ayaa sheegtay inay heegan ugu jiray waxayna sheegtay markii la maqlay in fanaanka la dilayba inay soo baxeen koox hubeysan sidoo kalena watay fooneeyaha lagu wada xiriiro islamarkaana adeegsanaya idaacada maxalli ah dhegeystayaal warkiisa waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadana waa naga intaas cidda u dhaafane waxay mar kale kala socon karaan bogaha baraha bulshadaan ku leenahay ee raadiyo muqdisho doodna saatee jadwalkeenii habeen subaxnimo ayaa idiin soo socon doona waxaan ku wareejinaynaa xasan abuukar cali aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabdulqaadir cali axmed ayaa inala socodsiinaya war wixii dalka iyo dibadda in naga soo gaaray akhyaarta hawada naga dhegaysatahay waa tobanka bisha julaay labada kun iyo labaatanka jimco wanaagsanah ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan